si loo dhiirigeliyo beeraleyda tacba bariiska ka baxa jowhar ayaa kormeer ugu tegay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed bare maxamuud iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle doctor maxamed sheekh maxamuud wafdiga waxaa qeyb ka ahaa maamulka degmada iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada hirshabeelle kormeerka markuu soo idlaaday kadib waxaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay mas-uuliyiinta booqatay beeraha ka baxa jowhar ugu horeyn guddoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baarey ayaa sharaxay bariiskan bacda salaam mudane wasiir waxaa aad arkaysad waa bariiska caanka uu ku yahay degmada jowhar ee caasimad u ah dowladda hirshabeelle run ahaantii waa ku faanaynaa bariiska laga quudiyo gobolada degmooyinka dhammaan ee soomaaliya waa jowhar meesha lagu soo aas-aasay ee lagu soo magaciisiyey unkumay ee la dhihi jiray mashruuca tijaabada waxay ahayd baarey waxaa ka dambaysay mashruuca horumarinta ee bariiska ee baaro weyne mee la dhahayo markii la kobciyey ee abuurkiisa la arkay in uu wax leeyahay waxtar leeyahay ayaa waxaa loo gudbiyey meel kun kilo kun hectar ah waxaana lagu tijaabiyey boqol iyo konton hectar oo la dabci jiray fasal kastaba boqol iyo konton kale haddana lagu daray saddex boqol ay noqotay iyadoo sidaas ayay dowladda ku dhacday abuurka loo geeyey mashruuca faanoole waxaa laga qaaday mashruuca horumarinta bariiska ee baaro weyne imbersoni anigaa qaaday oo meesha geey waa ku faanaynaa reer joor haddaan nahay waxaan nahay hooyadii wax soo saarka dalka soomaaliya
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle mudane doctor maxamed sheekh maxamuud ayaa baaq u diray madaxda xukuumadda iyo wasaaradaha ganacsiga in ay dardargeliyaan sidii loo kordhin lahaa tacbashada beeraha
wasiirka wuu mahadsan yahay sidoo kale waxaan leeyahay dowladda dhexe ama cid walba oo mustaqbal damba ka leh in ganacsatadan oo bariiska iskaa wax u qabsato wax u qabanayso in kaalin muuqato aan ka wada qaadano garab istaagno aan dhiirgelin u sameyno bariiskii ay soo saareen in wadanka lagu isticmaalo sidoo kale muxuu ahaa in lagu caawiyo waxay u baahan yihiin qalabkii wax soo saarka markay wax soo saaranayeen ama wax beeranayeen qalabyo waxaa jiro casriga in qalabkaas iyadana lagu dhiirigeliyo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed bare maxamuud ayaa bogaadiyey lana hadlay ganacsatada iyo wasaaradaha shaqada ku leh inay xakameeyaan bariiska caagga ah ee laga keeno dalka dibaddiisa runtii bariiskan hadda waa bariis aad u jeedid meeshuu ka soo bilaabmay abuurkiis wixiisoo dhan annaga haddaan dul taaganna waxaase nasiib daro ah dalkeena maalin kasta cudurrada aan la aqoon iyo kuwa kansarkaba ay dadkeena maalin kasta u dhammaadaan isbitaalada ee indiya iyo caafimaadka badan ay nooga baxaan waxaa waaya runtii bariiska laga keeno waddamadaas oo aan arkay ka arkay maxaa la dhahaa baraha bulshada runtii waxay ahayd nasiib daro say loo sameyna markaad aragto bariisku dibadahaas ka yimaada intiisa badan ama kuwo ka mida waxay ka sameeyaan caagadaha gabajka iyo bacaha la soo aruuriyey aa inta warshad la geliyo bariisna oo laga soo dhigaa lasoo qorqoro kiimika lagu daro bariisna oo laga dhigaa marka waxaan rabaa soomaalida iyo dhallinyaradu inaan dhaho war maalin kasta intaad lacagtaada ku bedelan lahayd cudur ku gadan lahayd lacagtaada caafimaad ku gado beerahan aamin bariiskan dalka ah waa bariis caafimaad leh waa bariis mataqaanaa hubanti leh wax kiimika aanu ku bixin oo si neejar oo dabiici ah sida la yaqaano u baxay waxaana aaminsanahay haddii la aamino la iimaansado inuu ka macan yahay inuu ka caafimaad badan yahay ka wax soo saar
wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo lagu kordhinayo wax soo saarka bariiska ka baxa jowhar